musharaxiinta maanta jeedisay khudbadahooda musharaxnimo ee xilka madaxweynenimo ee maamulka jubbaland ayaa waxay ahaayeen afar waxaana ku jiray madaxweynaha xilka wakhtigiisa uu kasii dhammaaday ee jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe afartan musharax ayaa waxaa ka mid ahayd haweeney la yidhaahdo canab maxamed daahir oo iyadu khudbadeeda inta badan uga hadashay in amniga cadaaladda iyo garsoorka ay wax badan ka qaban doonto waxa ay sheegtay inay amniga gacan weyn ka geysan doonto gaar ahaan deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayaan in ay gaarto oo ay kala wareegto haddii loo doorto xilka madaxtinimo ee jubbaland iyadoo ku horreysay khudbadahana waxa ay tiri ku dhaqanka shuruucaha iyo dastuurka dowladda jubbaland iyo kan dalka soomaaliya guud ahaan dowladdeedu waxay u noqonayaan muhiimad gaara dowladdeedu waxay xiriir wada shaqayn la yeelanaysaa daryeel dheerina ay siin doontaa sarraynta sharciga iyo midnimada ummadda soomaaliyeed labadan haayadood garsoorka iyo cadaaladda waxay lafdhabar u yihiin bulshada sidaa daraaddeed dowladdeedu waxay xoogga saaraysaa inay siiso daryeel dheeriah iyo mataqaana dhowrid gooniah qodobka labaad waa amniga dowladda aan hormuudka u qaban doono waxay xoogga saaraysaa shaqooyinka wanwanaagsan ee ka soo qabsamay dhanka amniga iyo dardargelintii loogu jiray nabadaynta ummadda soomaaliyeed musharaxiinta kale ee hadlay ayaa waxaa isna ka mid ahaa madaxweynaha axmed maxamed islaan axmed madoobe madaxweynaha wakhtigan tartamaya ee xilkiisa uu sii dhammaaday ayaa waxa uu sheegay in caqabado fara badan ay ku hareereysnaayeen afartii sano ee lasoo dhaafay ee maamulkiisa uu soo jiray wuxuuna sheegay inay jiraan waxyaabo fara badan oo qaarkood qabyo ah horumarka deegaanka amniga iyo sidoo kaleetana ay ka mid tahay sidii bulshada jubbaland uu horumar u gaarsiin lahaa waxa uuna yidhi waxaa nagu adkayd muddadii hore waxaan ku jiray dibu heshiisiin isu keenis isku wadis dad qancin taasaa waxay keentay markaa inay xalli adag ay nagu ahayd inaan maamulka sida aan doonna aan u daadejin karayno waxaan rabnaa inaan daadejinno maamulka oo la gaarsiiyo ilaa heer tuulo iyo heer degmo iyo heer beeleed oo ay tahay in la sameeyo kaabsalladii oo dadku ay soo doortaan maamulka iyagoo ay leeyihin degmo weliba ay soo dhisata kaawsilkeedii kaawsilkaas oo ka imanaya in degmo walba la fiiriyo inta beeleed inta tuulo ee ay ka tirsan degmadaas oo laga soo xulo dad oo dadkaas ay doortaan maamulkooda dhinaca amniga ayaa si weyn uu ugu dheeraaday axmed maxamed islaan axmed madoobe wuxuuna ku sheegay khudbadiisa inuu rabo in al-shabaab deegaanada ay gacanta ku hayaan uu kala wareego mar kale islamarkaasina waxa uu sheegay in uu nabadda iyo maamulkaba u daadejin doono si hoose dadka deggan gobollada jubbooyinka afar sano oo soo socota waxaa laga yaabaa saaxiibada warkooda inuu u badnaa afarta sano iyo waxa la qabanayo waxaan hadda maraynaa marxalad aan ziro ka soo bilownay oo stage fiican aan marayno oo aan doonayno inaan sii dhammaystirno haddana inta tallaabeen hore u qaadi karayno iyo waxa aan samayn karayno qorshaha dowladda cusub ee laba kun iyo sagaaliyo toban laba kun iyo saddexiyo labaatan waxaa loogu muhiimsan kow arrimaha amniga amniga haddii ilaahay yidhaahdaa waxaan doonaynaa inaan ka shaqayno xoraynta deegaanada weli gacanta shabaabka ku jira labada musharaxee kale ayaa iyaguna sidaasi si u dhowdhow khudbadahooda uga hadlay amniga ahmiyadda ay u leedahay jubbaland afartan musharax ayaa maalinta khamiista ah ee nagu soo aadan ee laba iyo labaatanka ay tahay bishan agosto waxaa loo qaban doonaa doorashada madaxtinimo ee jubbaland waxaa xusud mudan in laba musharax ay ka tanaasuleen inay u tartamaan xilka madaxtinimo ee jubbaland gaar ahaana dhinacan waxaana soo haray afar ka mid ah lixdii horey loo qabanqaabinayay inay u istaagi doonaan xilka madaxtinimo ee jubbaland dhinaca maamulka jubbaland guddigii uu magacaabay ee waday qabanqaabada doorashada dhankaasi musharaxiinta iyo xildhibaanada kale ee iyaguna doortay dhowaantan guddiga doorashada iyo xildhibaanada ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in maalinta berri ah ay dhegaysan doonaan khudbadaha musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka jubbaland waxaa guddigaasi maanta war-saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen shuruudaha laga rabo qofka musharaxa ah oo ay sheegeen in ay tahay inuu bixiyo toban kun oo dollar haddii uu nin yahay haddii ay gabar tahayna ay bixiso shan kun oo dollar waxaa sidoo kaleeto shuruudahaasi ka mid ah inuu qofku yahay muwaadin soomaali ah in uu caafimaad qabo maskax ahaan islamarkaasina uusan geysanin wax dembi ah oo uusan lahayn waxaa guddiga qabanqaabada oo ka kooban saddex iyo toban xubnood laga soo xulay isla baarlamaanka xubnahaasi ay horay u xusheen ee guddiga doorashooyinka dhinaca kale ee jubbaland bakaal cabdulaahi kooke oo ah guddoomiyaha qabanqaabada doorashada madaxtinimo ee jubbaland garabka musharaxiinta iyagu ku dhawaaqay inay yihiin isbedel doonka ayaa waxa uu ka hadlay habraacooda hanaankan doorasho sida ay u diyaariyeen kadib markuu dhegaystay soo jeedinta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland waxaan magacaabay burgudiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland waajibaadka guddiga la magacaabay lambar wan waa habsami u socodsiinta howlaha doorashooyinka si kastoy ahaataba tan iyo wakhtigan jubbaland ayaa yeelatay laba xubno baarlamaan oo iska soo horjeeda laba guddoomiye baarlamaan oo iska doorteen iyo sidoo kale laba guddi doorasho oo wada qabanqaabada doorasho ee madaxweyneyaal lagu soo doorto magaalada kismaayo